bismillaahi raxmaani raxiim subax wanaagsan dhegeystayaal kusoo dhawaada warka subax ee radio muqdisho codka jamhuuriyadda soomaaliya qodobada wararkeena saaka ugu waaweyna waxaa ka mid ah golaha aqalka sare ee baarlamaanka dalka oo maanta afarta saddexaad marsiinaya waxqabedelka sharciyeedka warbaahinta musharaxiinta guddoonka golaha wakiilada galadugoo bilaabaya maanta soo gudbinta warqadaha araaja qabashada qaybaha kala duwan ee bulshada degmada jowhar oo soo dhoweeyey howlgalla ciidamada xooga dalka ay ka sameeyeen gobolka shabeellaha dhexe madaxweynayaasha koonfur galbeed iyo hirshabelle oo yeeshay kulan horudhac oo ah si looga hadlayo xalfelista arrimaha fatahaadaha oo ay ku yeesheen magaalada baydhabo baaraadkayga calamka warkeena subaxaad ku maqli doontaana waxaa ka mid noqonaya dhinacyada mucaaradka dalka liibiya oo weli laga sugayo saxiixa heshiiska xabad joojinta dalkaasi liibiya
waxaan u baahanahay inaan aragno soomaaliya oo nabad ah qurux badan islamarkaana barwaaqo ah laakiin weli ma isweydiisay muwaadin inay maqan tahay kaalintaadii ma waadan ogeyn muwaadin guushu inay ku timaaddo marka si wada jira loo howlgalo guuldarraduna ay timaaddo marka mid mid loo shaqeeyo oo qof kastaa danta guud uu ka hormariyo dantiisa gaar ahaaneed madaxdeennu guusha waa inagu hogaamin kartaa annaguse waa inaan noqonnaa dadkii garan lahaa aan wadajirno walaalayaal gacmo wadajir bay wax ku gooyaan
mar kale subax wanaagsan waa talaado afar iyo tobanka bisha january labada kun iyo labaatanka intaasi waxay hayaan qodobadii warkeena subax ugu waaweynaa kusoo dhawaada dhegeystayaal warkaasi oo faahfaahsan golaha aqalka sare ee baarlamaanka ayaa maanta aqrinta saddexaad marsiinaya wax ka bedelka hindisa sharciyeedka warbaahinta sanatarada golaha aqalka sare ee baarlamaanka dalka ayaa maanta lagu wadaa inay aqrinta saddexaad marsiiyaan wax ka bedelka hindisa sharciyeedka xeerka warbaahinta iyadoo xubno ka socda wasaaradda warfaafinta uu hogaaminayo wasiirka warfaafinta dhaqanka iyo dalxiiska maxamed cabdi xayir maareeye ay hortegayaan golaha si cod loogu qaado wax ka bedelka hindisa sharciyeedka xeerka warbaahinta dalka musharaxiinta guddoonka golaha wakiilada galmudug ayaa bilaabaya maanta soo gudbinta warqadaha raaji qabashada wariyaha eega arrimaha galmudug inooga soo warramay maxamed deeq cabdi maxamed oo kusugan dhuusamareeb ayaa khadka si toos ugu jira maxamed subax wanaagsan ee bal nooga waran maanta musharaxiinta guddoonka golaha wakiilada iyo raaji qabashadooda ay soo gudbisanayaan iyo howlaha guddiga
sida ku cad jadwalka shalay ay soo saareen guddiga doorashada baarlamaanka ee soo dooran doona amaba ka shaqeyn doona habka doorashada guddoonka baarlamaanka galmudug maanta waxaa jiri doona in musharaxiintu ay araajidooda gudubsadaan amaba warqadaha codsiga ay musharaxnimada ku gudbinayaan amaba doonayaan inay xilkaasi dadka u tartamaya ay halkaasi geystaan ilaa beri ayayna socon doontaa runtii saakaba waa ay bilaabatay guddiga xiriir ayaa la sameeyey doorashada baarlamaanka galmudug waxa ayna ii sheegeen in hawshu hadda ay socoto musharaxiin badanna ay soo diiwaan geliyeen ayna soo guulsadeen warqadaha codsiga hawshaasna ilaa beri ay socon doonto wixii ka dambeeyana loo gudbi doono in lasoo jeediyo ama maalinta khudbadaha lasoo jeedin doono oo bishu lix iyo tobanka ay ku beegan tahay ay musharaxiintu khudbadahooda jeedin doonaan kadibna maalinta xigta loo gudbi doono doorashada guddoonka baarlamaanka guddoomiyaha iyo ku-xigeenadiisa markii la doortana la dhaarin doono
waayahay hadda musharaxiinta guddoonka golaha baarlamaanka galmudug dhammaantood waxay ku sugan yihiin dhuusamareeb si ay maanta iyo beriba u gudubsadaan warqadahooda inta badan dhuusamareeb ayay ku sugan yihiin oo waxaa hadda ka muuqda magaalada oo aad ku arkaysaa boorarka musharaxiinta oo meelo kala duwan isugu jira oo degan una badan musharaxiinta u tartamaysa xilka guddoonka baarlamaanka iyo labada ku-xigeen musharaxiin kale oo madaxweynaha u tartamaya iyo kuwo ku-xigeenka u tartamaya iyana waa ay jiraan balse hadda maanta waxa hawshooda socotaa waa kuwa u tartamaya guddoonka baarlamaanka
waayahay marka inooga waran dhuuso mareeb iyo guud ahaan dadaalada dhanka amniga maadaama ay ka dhacayaan eh, doorashadii maamulka galmudug amnigu aada ayuu usugan yahay runaantii goobaha doorashadu ay ka dhacayso iyo dhammaanba meelaha lagu shaqaynayo Een, bilihii lasoo dhaafana runtii aad ayaa looga shaqaynaya howlaha amniga ee magaalada Dhuuso
aad buu umahadsan yahay waryahayaga maxamed deeq cabdi maxamed ayuu kaasi ahaa qaybaha kala duwan ee bulshada degmada jowhar ee gobolka shabeellaha dhexe ayaa soo dhoweeyay howlgala ciidamadu ay ka wadaan halkaasi abuukar maxamed bacadle ayaa inoo soo diray warkan howlgalladii maalmihii lasoo dhaafay ciidamada booliska dowlad goboleedka hirshabeelle ay ka sameynayeen caasimada dowlad goboleedka hirshabeelle ayaa wax si aada u soo dhoweeyey qaar ka mid a mas-uuliyiinta dowlad goboleedka hirshabeelle iyo shacba ku nool caasimada dowlad goboleedka hirshabeelle waxayna bogaadiyeen howlgalkaasi ay sameynayeen ciidamada booliska dowlad goboleedka hirshabeelle
bismillaahi raxmaani raxiim wax walbaa munaasabadooda ayay leeyihiin laakiin munaasabadan maanta waxaan ugu tala galnay runtii dowladnimada qolaba tiir ayay ku leedahay laakiin tiirkan maanta waxay ka abbaaran tahay aan mataqaana ka hadlaynaa ciidanka boolisku ahmiyadda yema uu u leeyahay dhanka nabadgelyada bulshada adeegyada bulshada iyo eh, runta ayagoo la dhihin kara haddaan boolis jirin dowladnimo ma jirto waana xaqiiqa bool- dowladnimo ma jirto haddaan boolisku jirin waxaad arkaysaa waxaa la yidhi caafimaad nin u baahday baa og wanaagga uu leeyahay runtii waxaan dhihin karaa boolisku waa tiirka dowladnimadu ku taagan tahay Eh, haddaan isaga la helinna ummaddaanu ma ma helin karto amni iyo eh, mataqaanaay kala dambayn waxaan leeyahay marka war nin walba oo soomaaliyahu ciidanka boolisku waa lafdhaban aan isku dayno nin walbaba inuu wax ku beelo wax ku bixiyo wixii karaankiisa anoo shaab anoo kamid ah shaabka magaalada jowhar waxaan aad ugu faraxsanahay howlgallada ay ka wadaan ciidamada booliiska degmada jowhar iyo kuwa guud ee maamul goboleedka hirshabeelle howlgallada ay ka wadaan magaalada jowhar iyo bixintii deeqihii ay sida nabadgelyada ugu bixiyeen ay u gaarsiiyeen dadka shicibka ee tabaaleysan aad ayaan ugu faraxsanahay waan u hambaleynaa ciidanka booliiska soomaaliyeed gaar ahaan ciidanka booliiska hirshabeelle waxaan jeclahay laba erey inaan idhaaho aan saa usii badnayn Een, ciidanka amniga booliiska iyo nabad sugidda degmada jowhar ayaan waxaan rabaa inaan u habaliyeeyo hayaamahan dambe howlwadka howlgalka ay ka wadeen degmada jowhar iyo nawaaxigeeda taasoo ilaahay xamdigiisa ilaahay nabad nagu yeelay ilaaha awoodda iskale awalan ayaguna dadaal aad iyo aad ubaa mataqaana muhiima ayay muujiyeen ciidamada booliska dowlad goboleedka hirshabeelle ayaa mudooyinka lasoo dhaafay qaaday howlgallo ay gurgur ugu baarayaan caasimada dowlad goboleedka hirshabeelle iyo gaadiidka isticmaala waddooyinka dhex mara magaalada taasi ay ciidamadu korku qaadayeen amniga magaalada jowhar oo ah iminka mid xasiloon abukar maxamed bacadle warbaahinta qaranka caasimada dowlad goboleedka hirshabeelle magaalada jowhar
madaxweyneyaasha koonfur galbeed iyo hirshabeelle ayaa yeeshay kulan hordhac oo ah shir looga hadlayo xalwhelista arrimaha fatahaadaha kaasi oo ka dhacay magaalada baydhabo ee xarunta gobolka baay siraaji sheekh isxaaq ayaa warkan inoo soo koobaya ana maasanta taqadiray shalay galab waxaa magaalada baydhabo soo gaaray islamarkaasina habeenkii xalay ahaa ku weyday madaxweynaha dowlad goboleedka soomaaliyeed ee hirshabeelle hogaaminayo taasoo si weyn loogu soo dhoweeyey magaalada baydhabo ee xarunta kumeelgaarka maamulka koonfur galbeed waxaana garoonka diyaaradaha ee magaalada baydhabo kusoo dhoweeyey madaxweynaha dowladka soomaaliyeed ee koonfur galbeed madaxweyne cabdicasiis xasan maxamed nafta gareen iyo qaar ka mid ah golaha wasiirada dowladgoboleedka soomaaliyeed ee koonfur galbeed sucuudu waxaa qayb ka ahaa wasiiradowlaha xafiiska ra-iisul wasaaraha dowladda soomaaliya oo maalmihii ugu dambeeyey ku sugnaa magaalada baydhabo kadib waxaa loo soo galbay xarunta aqalka madaxtooyada guud ee magaalada baydhabo halkaasi xalay waxaa kulan ku wada qaatay madaxweynaha madaxweynayaasha dowlad goboleedyada ee koonfur shabaq iyo koonfur galbeed iyagoona ka wada hadlay en, eh, sidii en, loo xoojin lahaa xiriirka ka dhexeeya eh, labada maamul goboleed islamarkaasina en, al-shabaab loogu xireen lahaa deegaanada koonfur galbeed iyo hirshabeelle oo en, eh, ay yihiin en, laba maamul goboleed oo runtii en, en, xuduud uu ka dhexeeyo ama en, runtii waxyaabaha sidaa gaarka looga hadlay xaqiiqa een, shirka maarinta berita la rajeynayo inuu ka furmo magaalada baydhabo kaas oo looga hadli doono arrimaha fakaada lana rajeynayo inuu kasoo qayb galo madaxweynaha eh, aan iraaday ra-iisul wasaaraha xukuumadda soomaaliya mudane xasan ali khayre eh, kaas oo qabanqaabadiisa xilligan ay ka socoto magaalada baydhabo ee xarunta guulgaarka maamulka koonfur galbeed lana rajeynayo maanta inay soo gaaraan wafdi ballaaran een, oo kala duwan oo meelo kala duwan ka imaanaya iyo qaar kamid a wasiir ka imaan doonta maamul goboleedyada dalka een, iyo sidii runtii waxyaabaha sida aadka diirada lagu saaray kulankaasi labada mas-uul xalay wada qaateen ayaa
halka warkaasi kala socotaana dhegeystayaal waa radio muqdisho codka jamhuuriyadda soomaaliya iminkana wararkii dibadda dhinacyada mucaaradka dalka libiya ayaa weli laga sugaya hesii- saxiixa heshiiska xabad joojinta dalkaasi libiya dowladda ruushka ayaa wada dadaalo lagu dhammaystirayo heshiiska xabad joojinta ee dalka libiya kaasi oo u dhexeeya dowladda la aqoonsan yahay ee libiya iyo xooga mucaaradka ee uu hogaamiyo jenaraal khaliifa xaftar eegelinta heshiiska xabad joojinta oo ku sigtay burbur waxa uu sugayaa saxiixa jenaraal xaftar dowladda caalamka dowladaha caalamka ayaa isku dayaya inay xal nabadeed laga gaaro colaadda wadanka libiya oo ah mid daba dheeraatay warkiisa waxa aad kala socoteen dhegeystayaal redio muqdisho codka jamhuuriyadda soomaaliya saaka waa dhageentaa warkan warka xigeentan ku kulmeyna sidaas iyo nabadgelyo